Maamulka degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa si rasmi ah xarig uga jira qaybta saddexaad ee carwada Ragsoor taasoo ah xarun ganacsi oo muhiim ah oo ku taalla gudaha degmadaasi. Furitaanka qaybtan cusub ayaa qayb ka ah dadaallada horumarinta dhaqaalaha iyo kobcinta ganacsiga ee bulshada deegaanka. Furitaanka qaybta saddexaad ee carwada Ragsoor ayaa looga gol leeyahay in lagu kordhiyo fursadaha shaqo dhalinyarada iyo bulshada deegaanka, in la xoojiyo ganacsiga maxalliga ah iyo soo jiidashada maalgashadayaasha cusub, in bulshada lagu haqab-tiro adeegyada ganacsiga oo casriga ah. Munaasabadda furitaanka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Hodan, ganacsato, bulshada deegaanka iyo marti sharaf kale. Mas'uuliyiinta iyo bulshada ayaa ammaanay dadaalka maamulka degmada iyo bulshada ku nool uu ku dhiiriyaday horumarinta dhaqaalaha.
Carwo Ragsoor waxa ay jirtaa muddo ku simaan hal sano iyo bar haddana saas tahay mar kasta waxaan ku dadaalaynaa inaan gaarsiino badeecadaheena iyo dharkaan iibino guud ahaan gobolka banaadir mar kastana waxaan ku dadaalaynaa badeecada aan gadayno gaar ahaan dharka aan iibinayno inay noqdaan dhar ka duwan waxa magaalada yaallo taya ahaan haddii loo iyo qiimo ahaanba oo dhalinyar maadaama u adeegayno dhalinyartu waxay iibsan karaan haddana qualitygoodana aad u fiican yahay inaan ka dhigno ayaan ku dadaalaynaa ramadaan oo gabagaba ah xilligii ugu jaamka badnaa magaalada inaan xarumaheenii badinana sharaf iyo farxad ayay inoo tahay aad iyo aad aan umahadsantihiin carwaduna caawa laga bilaabo waa ay furan tahay
ragsoor waa inoo furan tahay ragsoor aaway waa xarig jaran tahay ciidana dhallinyarada waxaa leenahay ka faa'iidaysta dhallinyaradii fikirkan iyo joodigii bixisana waxaan leenahay ilaah baa amaalkiina gudi kara annagana waxaan ku qasbannahay haddaa idinku noo shubteen dhiiggeenii oo aad fakir iyo dhar fiican noo keenteen inaan ka faa'iidaysano waxay tahay farxad aad u ballaaran in maanta aan ka soo qayb galo xarig jarkii saddexaad ee ragsoor carwada ragsoor run ahantii waxa waaye carwada aniga haddaan soo galay waxaan ku arkay dhar oo icajabiyo oo aada u qurux badan waxaa jira waxa waaye hadda surwaal aan isku cabiraya meesha ku yaalla waxaan carwooyinka qaar markaa tagno saaska oo dharka aniga aan u baahanahay badanaa kama helo waa dhar yaryare u badan yahin haddana meeshaan waxaan ku arkay surwaalooyin liina ah oo dharka aad aan ugu jeclahay ah oo run ahaantiina oo oo saaskeyga ah sor waxaan rajeynayaa in ay sii ballaarato si guud carwada ragsoor ee degmada hodan waa tusaale wanaagsan oo muujinaya sida maamulka iyo bulshada deegaanka ay ugu go-an tahay horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga maxalliga ah xariga laga jaray qaybta saddexaad ayaa rajo wanaagsan gelisay ganacsatada iyo dadweynaha waxaana la filayaa inay door muhiim ah ka qaadato horumarka degmada